Tuulada Abuula Feermo oo ku taala duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wajaheysa duruufo nololeed oo adag sida ay sheegeen dadka deegaanka. Bulshada ku dhaqan tuulada oo tiradooda lagu qiyaasayo boqolaal qoys ayaa ka cabanaya baahi weyn oo dhanka adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka iyo waxbarashada. Qaar ka mid ah dadka ku nool tuulada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan iyagoona codsaday in baahiyahooda wax laga qabto.
inkastoo lacagsiin ay fatahaadka ugu shabeelle ay ugu jirtay shabeellada dhexmada marka lacagsiin wax dalaal oo hadda maamulka oo oo nala soo gaaro ma laha meesha dhibaatana waa ka jirtaa fatahaadda ugu shabeelle beeraha horta dhowr maray saameeyeen maamulkana horta sanadii ugu dambeeyey waxa waaye dagaal oo hadda meesha ku sibay marka marka wax caafimaad oo meeshan oo ka shaqeeya ma jirto lacagsiin bakaamin way ku yaalaan lacagsiin meel caafimaad caafimaad ma weyn haw hadda shabeelle magaalada jowharle waa maayaane inkastoo fatahaadna ugu shabeelle oo oo deegaanka uu soo galay ee xaafadda afarteeda xaafadood ee biyaha ugu shabeelle oo gooyey sababtaas niman ay ka shaqay jireen laakiin meesha caafimaadka kuma yaalaba waxa waaye magaalada jowhar adeeqadii roobeedka qofkii caafimaad daro oo waxa waaye waxweyne roobka biyaha iyo ee deeqada ee daawur uu mari karin meesha dhibaatana ka jirtaa ma garan meesha adiga maamulka waxa waaye mogla adiga inuu cadda ku gaarsiislaa raba aniga meeshan wax oo daawo iyo ma laha dhibkaasna wuu jiraa marka waxa waaye maamulka inuu adiga eermada kalix hataa mahe meesha degmada eermaha hataa kalix mahe xaafado badan dhowr xaafadood oo ahaa eeldaanka yeerayis ma garan wax maamul oo hadda oo daawo iyo lasoo gaaraya malaha dadka caafimaad daro hataa waad ka jirtaa ma garan joorna waxa waaye daawo kama dhow waxa waaye iyo dhalaan dhabaan ku jiro mogta roob iska digi karo dhib waa dhib waa aad iyo aad xarun caafimaad ah war hal farmashiyo hataa kuma yaala adeeg wax kale iska dhaafay hal farmashiyo waxaa la gadaa daawo oo oo dhacday oo dukaanya ayan oo dhacday ayaal oo dhacay oo xilligii hore waay waayi ahaay aa iska yaalo tariirigaas hadaa cabsani waxa waaye wax jiro maaho waa wax jiro maaho waxaan leeyahay maamulka dhibkaas inuu kasoo hadlaa rabaani marka kaniini oo adiga oo ugu yaraan afar sano yaaleen aan leeyahay kaniini gabo kaniini gabo aliyo saare lama markax jira maayo inuu caafimaadayo waxaan rabaa mago inaan waxbarasho nool keeno farmashiyaal waa iskuolka waxaan rabaa aqoonta waayo aftiin waayo waxaa dugsiyada dhaan maasi qur-aan barayno inay soomaali hadda kasii bartaan oo aqoon kale aqoon karti yeeshaan